walaale waxaan u qabsanay mushahaar la-aan xaquuq la-aan u qabsanay ciidamadii dalka usoo halgamay baanu nahay dusaaca baanu ka nimi toddoba bilood oo mushahaara baa naga maqan ma garat bal sawir ka bixi meesha aad joogtaan walaale meeshaanu joogno waa waa kastan dowladeed weeye kontaroolka garoowe ee koonfureed weeye waa hawshu waa kala socotaa marka baabuurtii lacagta laga qaadaya iyo canshuurihii idinkaa qaadaya wax hadda anagu aanu bono aanu jarayna ma jidho laakiin tallaabadii qabsashadii baanu hadda qabsashanay sidii aanu yeeli lahayn waa ka tashanaynaa xageed difaac uga jirta inaad ka timaadeen waxaanu ka gobolka mudug ciidankii qayb weeye anigu waxaan ahay raggii ku dhaawacmay nin dhaawaca baan ahay wax dhaawacii mid dhintay xaquuq ma helin mid dhaawacmay xaquuq ma helin daawo ma helin allah waa daawo aanu helnay mushahaarkii baanu lanahay ma garat marka arrintan sooma fiicneen intaad inta gadoodaan dadkii xayiri lahaydeen oo jeedka aad xiri lahaydeen oo baabuurtii iyo magaaladii dhan aad qalqalgelin lahaydeen sooma marka hore ma habboon in la hadashaan saraakiisha walaale waa la hadalnay dan baa nagu kaliftay markii koowaadna maaha waa markii labaad iyo markii saddexaad weeye waa wax dani kaliftay ma garatay dhowaan madaxweynaha puntland cabdiweli gaaso aan wareysanay wuxuu sheegay in ciidamada difaaca ku jira mashaarkooda ay toos u helaan marka adiguna waxaad sheegaysaa inaad ka timaadeen difaaca oo aad lacag la-aan iyo mashaar la-aan sheeganaysaan madaxweynaha xaashaa anugu ma oran karo madaxweynuhu been buu sheegayaa haddana iyadaa kuu muuqata runtu ragga kama nixisaa la yidhi wax ka jiro saan kuu sheegay toddoba bilood oo mushahaara baa naga maqan dhaawici oo aan dhaymo iyo daawo toonna helin oo alla kiniinku mushaharku kiniinka siisan lahaa aanu la-nahay waa gartay marka hadda kontaroolka garow un baad joogtaan mise meelo kale oo ciidamadu ay ku qabsadeen oo ku faafeen oo gadoodkaa oo gaaraa jira ciidamada walaale anagu kontaroolkaanu joognaa ciidanka qaybna difaaci bay jidhaa ma garatay waxaad iga gudbisaa madaxweynaha soomaaliya waxaanu ka codsanaynaa waxaanu ka codsanaynaa walaale musuq maasuqa ka jira puntland oo weliba haysta ciidanka puntland inuu fiiriyo tallaabada xigta hadda kontaroolkii baad qabsateen waad gadoodeen tallaabada xigteed qaadaysaan maxay tahay idiin qorshaysan sidii aanu waxyaga u doonan karno baanu u doonanaynaa annagu waanu xishoonaynay hub nagu filan waanu haysanaa ragna waa haysanaa mushaharka iyagii meeshuu jiro waanu naqaanaa sidii aanu u doonan karno ilaah iyo xad waa saburaynaa waa samraynaa baanula jeedaa